laakiin mar walba waxa ay hormuudka ku yihiin waa taa fasaadka waxay ujeeddadoodu ay ti dad badan bay arrintani saamayn doonta lacallahum yarjicuun saa ay markaa leeyihin oo kuwii dadkii ahlu kitaabka ahaa ee aqoonta lahaa ee ahlu dikriga ahaa kol hadday moxamed arrinkii la eegeen iska diideen wallaahi meesha waxba ma jiraan dad iska liito aan sii fikirayn baa saa ay u saamayn doontaa bay dardaarankii bay weli sii wadaan diinlaawayaasha walaa tu'minuu bay yidhahdeen waa yahuud iyo nasaare kuwa sidan dardaarmaya walaa tu'minuu ha rumaynina oo ha u jiibinina ilaa liman tabica diinakum qofka diintiina raacee yahuudiya ama nasraaniya kaasuun u nacamleeya waad hagaagsan tahay dhaha qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow ina alhudaa hanuunku huda allah waa ilaahay kiisa uun hanuun waxaa la idhaahdaa ka alla xaggiisa ka yimaada waa kan ay leeyihiin hala diido ayaa hanuuna marka intaasi waa jumlo soo kala dhex gashay oo arrinka ilaahay uu ku iftiiminayo waajibka ah ee la gudban inay raacaan iyo inaanay dadka shakisiinin laakiin hadalkoodii baa sii socdo laga warinayay waxay idhaahdeen ha u rumaynina ka diintiinna raaca mooye mid kale an yu'taa halka horey raacsanta walaa tu'minuu ha u rumaynina ilaa liman erayga aamana markay ba'i ka daba dhacdana wuxuu noqdaa shaygaa laftiisaa la rumaynaya sida aamantu billaahi marka laamuu ka daba dhacana u rumayn bay noqotaa an nu'minu laka miyaanu kuu rumaynaynaa wey walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum ka diintiina raacay uun u rumeeya wuxuu sheego an yu'taa axadun walaa tu'minuu ha rumaynina mar labaad an yu'taa axadun cid in la siiyeyba qof midla maa uutiitum waxaa la idin siiyey oo kale in cid la siiyey hamoodina meesha waxba laguma hayo cidda diin haysa waa idinka uun dardaarankoodu waa ka aw yuxaajuukum walaa tu'minuu mar saddexaad ha rumaynina an yuxaajuukum cinda rabbikum ilaahayna agtiisa iyo aakhira inay kula murmayaan maka ifkii kaa gar heli waayo aakhira ilaahay agtiisa kaa gar helaya adaa hagaagsanoo xidhxidhanaya waxaase isku qanciyeen waa saddex arrimoodoo isku cad walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum walaa tu'minuu an yutaa axadun midla maa utiitum walaa tu'minuu an yuxaajuukum cinda rabbikum tafaasiir dhowrada aayadda la mariyey oo waa aayaadka maaragtay tafsiirkooda isku noqnoodo laakiin midkaasaynu ka qaadanaya saddexdaa dardaaran bay isu dhiibeen qul waxaad tidhaahdaa ina alfadla biyadi illaahi yu'tiihi man yashaa dheeraadku waxa uu ku jiraa ilaahay gacantiisoo cidduu doonuu siiyaa wallaahu waasicun caliim ilaahay baa cilmigiisa uu ballaadhan yahay oo wax walba koobay yakhtasu biraxmatihi man yashaa naxariistiisa wuxuu ku gooni yeelayaa cidduu doono wallaahu dulfadli alcadiim dheeraad weyn baanu ilaahay leeyahy oo u saaxiib yahay marka taas waxay jawaab u tahay hadday dafireen risaaladda nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nin carbeed in qur-aan lagu soo dejiye hadday taa dafireen ilaahay baa ka dhiciyey ilaahay baa fadliga haya ilaahay baa naxariista haya ilaahay baa nebinimada haya allaahu aclamu xaytu yajcalu risaalata isagaa ogso haddaba qur'aanka kariimka ahi waa ka dadka ugu horseedaya cadaaladda cid walbana mustawaheeda iyo waxay mudan tahay ayuu ku sheegayaa cid cid kale ku dhex jirto hagaagsan hagaaggeeda iyo wanaaggeeda ma dafiro qur'aanku nimankaa ahlu kitaabkii xumaantooda ilaahay uu ka warramay shakhsiyaadkii iyo afraaddii wanaagsanayda ku dhex jiray ayaa si gaara ilaahay uu hoosta uga calaamadiyo arrinkooda u xusay waa waxay ka mid tahay ammaanada ayaa qur'aanku ina baraya ammaanatu ladaa shayga sidiisa in loo sheego waa inaan la dolanin reer hebel way wada xun yihin reer hebel baa khayr leh annagaa isnaqaana reer hebel way wada xun yihin kooxiblaayo way xunti dadka hal magaaladaa degaa baaba wey waa erayo inoo caada ah hadiya jeer ahlul kitaabka iyo intana aafaada aayaadku ay ka warramayaan baa afraaddii wanaagsanayda ku jiray sida suuraddan iyo suuratu aynu ku arki doono maayda ayaa ilaahay si gaara u calaamadiyey marka in la isku qaado dad xun iyo dad wanaagsan maya waa qalab wa min ahlilkitaabi baa ilahay uhi ahlulkitaabkii waxaa ka mida man mid baa ka mida in ta'manhu biqindaar haddii aad ku aaminto maal badan qindaarku waa xoolo badan xoolo buurbuuran oo badan ama baana ku jireen ama meel kale ha yaaleen haddaad ku aaminto yu'addihi ilayk wuu ku siinayaa yu'addih ama yu'addihi labadaba wuu ku siinayaa wuu kuu gudayaa wa minhum waxaa ka mid ah lagaaga digiya man mid baa ka mida in ta'manhu bidiinaar kini keliya haddii aad ku aaminto oad u dhiibato laa yu'addihi ilayk aan ku siinaynin ilaa maa dumta calayhi qaa'iman adoo dul taagan waariidhi war alla fakani war igu soo celi adigoo sidaa u dul taagan mooyaane u libdhaya banase u badan yihiin sida qur-aanku uu isu markhaati furi doonaa xaggaa aynu ku arki doonaa laysa calayna fi lumiyiina sabiil annaga ummadina wadda ay noo soo marto ma haysta haddaanu cawarniyo haddaanu cirbaha goyn waa arrinta ay isku qanciyeen marka tanay u badan yihin iimaan la-aanta noocana dalika buu ilaha yidhi kaasi waxa uu ku yimi biannahum iyagu qaaluu waxay idhaahdeen laysa calaynaa dushayada ma ahaanin fi lumiyiina sabiil umiyiinta dushayada wadda uma furna macnaa wadda ay noo soo maraan iyo wadda ay nagu qabsadaan iyo waddana lagu ciqaabo arrinkooda haddaanu iyaga waxyeello u geysano sidaasay idhahdeen nimankan waxaan ay dadka waxooda ula fakanayaan waa taa waxay isweydiin laman hum lumiyuun umiyiinta yay u yaqaanaan kuwa israa'iiliyiintu waa ciddii aan israa'iili ahayn ciddii aan reer banu israa'iil ahayn umiga markiisa hore waa qofkaan waxna qorin waxna akhrin carabta inta badan loo yaqaano marka kuwa halqabsigu ha ahaado laakiin sida macruufka ku ah qoraaladooda iyo tilmuudkoodaba wixii aan yahuud ahayn xataa iyaga dhexdooda ribadu waa iska xaaraan oo qof yahuud iyo riba lagama qaado ay qabaan laakiin dadka kale in loo dhuljiifeeyo iyo in qalin lagu xada iyo in ribo laga qaado intuba way bannaantay ayay odhanayaan wayaquuluuna cala allahi alkadiba wahum yaclamuun ilaahay bay been ka sheegayaan iyagoo garanaya balaa buu ilahay yidhi balaa waxay sugaysaa bidda maa qabla wixii ka horreeya cagsigeeda haddii ay yidhaahdeen dariiqana lagu qabsadaa ma jirta balaa buu ilahay yidhi waa laydin qabsan man awfaa bicahdi qofka ballantiisa dhammaystira waataqaa ilaahay ka cabsada fa ina allaha yuxibu almuttaqiin ilaahay wuu jecelyahay kuwa ka cabsada marka cidda taqwada leh ka waxyeeleeya ilaahay waa haystaa ina aladiina kuwii baa ilahay uhi yashtaruuna iibsanaya bicahdi illaahi ilaahay ballantiisa wa aymaanihim iyo dhaarahooda samanan qaliilan adduunya yar ku iibsanayay dhaartii ay mareen iyo ballantay qaadeen maslaxad darteed uga baxay ulaa'ika kuwaasi laa khalaaqa lahum fi laakhira aakhira nasiib ma leh khalaaqu waa nasiib dheef ma leh ilaahayay waxba ku sugin kuwaas martidnimadaa way ku qadeen walaa yukallimuhum allah ilaahay lama hadlayo hadal naxariis leh hadduu la hadlana waa hadal cadaaba walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama alaabta qiyaamaha eegi maayo walaa yuzakiihim nadiifin maayo dembi uu ka dhaafaya ma jiro walahum cadaabun aliim cadaab kulul bay leeyihin halkaasaa ilaahay u mariyey dadka guuldarrada ay ku dhacday waa dadka diintoodii iyo ammaanadoodii iyo ballantoodii iyo dhaartoodii jiray ee ka dulbooday ee maslaxa adduunyo dhaafsaday tamanan qaliilan lacag ha ahaato madaxtinimo ha ahaato ila iyaga mararka qaarkood ba aayaadka u iibsanaya madaxtinimo ay helayaan iyo dadkoo ay u cumaamadanayaan oy awyo u noqonayaan ayay dhaafsan jireen marka adduunyadu waa maslaxadu taasi waxay runtii tahay digniin ilaahay ummaddan uu siinayo qofka aan diin iyo ammaano lahayn iyo cahdi iyo ballan iyo dhaar qofkaan intaa midna joojinaynin arrinkiisu halkaasuu ku dambeeya waxaasoo balaayaabaa ku ururay laa khalaaqa lahum fi laakhira walaa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim kam wa kam dadkeennu intay dhaartaan mas-uuliyadu isu soo taagan maanta uun awrkaaga ku kici saddex wallabilloo nin weyne kitaabu jarayo oo awrkiisa uu ku kicinayo ka war halkaa marka uu ka kaco laa yacrif annahu xalaf lama moodaba inuu dhaartay inaan intaa dalka iyo diinta iyo dadka iyo intaba daacadu ah dabeedna wuxuu arrinkiisu isu rogayaa intaba inuu daalin ku yahay dabadu ka tuuray waa khataraad weyn dhaarta beenta ah iyo ballan la-aanta ayuunbaa ilaahay uu ku cayay reer banu israa'iil uu ku eedeeyey maad u malayn dadkeena in loo saamix maya wa inna minhum buu ilahay waxaa ka mida kuwa ah la fariiqan baa ka mida darculima ah yalwuuna leexinaya alsinatahum bilkitaab carabadooda kitaabkii towraad bay ku leexinayaan lawow ru'uusahum madaxooday leexinayaanbe marka yalwuuna alsinatahum carabkay kitaabka ku leexinayaan bilkitaab macno khalabay saarayaan waa tafsiir iyo ta'wiil baatila oo aayaddii sidaa u cad ayay xagga kale u rogayaan ila way indha adag yihiin iimaan la-aanta indha adag iyo xishood la-aan leh litaxsabuuhu min alkitaabi si aad towraad ugu malaysaan wamaa huwa min alkitaab kitaabkiina kama mid aha waa macnihiibaa la gediyey ama qoraal kale lagu sameeyey wayaquuluuna huwa min cindi illaah ilaahay agtiisuu kani ka yimiyo ku qancabay odhan wamaa huwa min cindi illaah ilaahayna ka daba yidhi oo ku beeniye wuxuu ihi ilaahay agtiisana kaasi kama iman maan soo dejinin wayaquuluuna cala allahi alkadiba ilaahayna been bay ku abuurteen wahum yaclamuun iyagoo garanaya waa kuwa arrinkooda waa ka nimanka reer banu israa'iila dad lagu tirinayo ifkan jooga oo ummadaha ka mida waa kuwa maanta afaaci masmuuma waa abeesooyin sunaysan oo dowlad walba sidaa uga soo dhex neefaya dowladaha awoodda badan siiba oo xablan min annaas bay ka dhigteen kuwaasi arrinkooda waa ka ilaahay yaqaanee abuuray ayaa halkaa mariyey arrinkooda khatarta ay leeyihiin ilaahay way ka been sheegeen kutubtiina way ka been sheegeen rusushana way ka been sheegeen rusushay ka been sheegeen nebi ciise ka mida nebi muuse ka mida sida aayaddan ba ilahay uu ku radiyey maa kaana libasharin baa ilahay uu bani aadam uma habboona an yu'tiyahu allahu alkitaaba waalxukma waalnubuwa intaasoo dhan intuu ilaahay siiyo uma yaquula linnaas dadka inuu ku yidhaahdo sidan soo socoto uma habboona waa lays wada raacinaya lama kala reebaya jumlada dhowrkan jumlo bashar intuu ilaahay siiyo kitaab iyo xigmad iyo nebinimo oo sidaa uu u maamuusuu derajadaa gaadhsiiyey inuu dad yidhaahdo kunuu cibaadan lii min duuni illaah aniga addoomma ii noqda taasi ma suurooda baa ilahay wuli waa arrinka ay ka soo gaadhsiiyeen rasusha nebi ciise sidaa yidhi oo kadaa oo nebi muuse waa dariiqaday uga been sheegayeen rasusha bashar intuu ilaahay xukum siiyo xukumkaasi waa fahamka kitaabka iyo nebinimo iyo kitaabkii lagu soo dejiyey ma habboona uma yaquula linnaas inuu dadka ku yidhaahdo kunuu ahaada cibaadan lii min duuni illaah addoomma aniga ii noqda inta ilaahay ka sokaysa ilan iyaga waxay isu dhigeen ay kala murmayeen ciiseha ku aflagaadoonin bay lahaayeen oo maxay aflagaadadu tahay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam soo adigan yidhi waa cabdullaahi bay idha addoon baad ku sheegtay addoon siduu ciise u yahay kolkaasuu ku celcelinayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka ku sugan waa cabdullaahi warasuuluhu wa kalimatuhu alqaahaa ilaa maryam ayuu nebiguna ku celinaya calayhi salaatu wasalaam ceeb waxay u arkaan in markaa ciise lagu sheegay cabdullah kolkaasaa ilahay uhi ciise isagu addoon addoomma idinkama dhiganayo walaakin kunuu rabbaaniyiina dad ilaahay noqda buu odhan dad ilaahay bimaa kuntum ahaanta ahaateen tucallimuuna alkitaaba kitaabka kuwa dadka baraya wa bimaa kuntum tadrusuuna akhrinta aa akhriyaysaan sababteeda mar haddaa akhrisanaysaan dadkana baraysaan dad ilaahay noqda oo caamiliina oo ilaahay ku xidhan sidaa weeye dardaaranka rasuulku laakiin siday ka wariyeen nebi ciise maaha bimaa kuntum tucallimuuna bimaa kuntum taclamuunana way jirta walaa ya'murakum xagga horay raacsantay maa kaana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaab uma yaquula inuu yidhaah walaa ya'murakum idinna fari maayo an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina ambiyada iyo malaa'igta inaad ka dhigataan arbaaban ilaahayaal nebi ciiseba wuxuu ka mid yahay ambiyada inaa malaa'igta ilaahay iyo ambiyada ka dhigataan ilaahayaal sidaa ciise idinma farin rasuul ilaahayna sidaa idinma faraya iyo bashar saalix ahoo wanaagsani walaa ya'murkumna waa jirta idinma faraya inaa malaa'igta iyo ambiyada ka dhigataan ilaahayaal saasaa markaa qur'aanka ilaahay ugu radiyey ayaamurukum bilkufr ma gaalnimu idin farayaabaa ilahay wuri nebigaas bacda id antum muslimuun bacda id antum intii aad noqoteen kadib muslimuun kuwa ilaahay rumeeyey وإذ واختحس نبي محمد أخذ الله إلهي وقاضي ميثاق النبيين أنبياء بلنتودي أنبياء إلهي مدول ببلن قار وقاضي لما آتيتكم بإلهي بلنتو ودار بالامكو كترجمية إذن دارية لما آتيتكم وحيان إذن سيو من كتاب كتابة إيا وحكمة حكمة حكمة هو شيء سيدا حديث النبي قال كردقان وديرات أؤه رسولك أما حكمة هو فهم إلهي أوسيي سيدو أمد أوهاق إلهي سيدو حق قارسين لها dadka uma jaa'akum dabeetana uu idin yimaado rasuulun uu idin yimaado musaddiqun rumaysan limaa macakum kitaabka aa haysataan rasuul rumaynaya oo idin waafaqsani hadduu idin yimaado latu'minunna bihi rumeeya oo rumeeyabaa ballan lagaga qaado o lagu dhaariyey walatansurunna u hiiliseen oo u hiiliseen sidaa bal hadda nebi maxamed oo ka warbixi nebi walba ilaahay wuxuu kaga qaaday ballan kol haddii aan ku siiyey kitaab iyo xigmad oo uu dabeetana kuu yimaado mid walaalkaayo rususha ka midi oo ku waafaqsan oo xaqa aad adigu dadka gaadhsiinaysa waafaqsanaya kitaabkaaga adna rumee u hiili marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nebi ciise iyo nebi muuse ambiyadan isu dhaarsan bay ahaayeen ilaahay xaggiisana dadka u wada wada u hogaaminaya layskama hor keeni karo qaala markaa ilaahay wuxuu idhi a aqrartum ma qaadateen ma oggolaateen wa akhadtum ma qaadeen calaa daalikum ay daalikum kiinaa isrii ee culayskayga ah mas-uuliyaddaa aan idin saaray iyo culayskaa rasul yahay ma qirteen oo ma qaadateen su-aashaasaa ilaahay uu soo dhigaya markuu ballanta ka qaaday qaaluu aqrarnaa rusushuna waxay idhaaheen qirnay oo oggolaanay way saxeexeen qaala markaa ilaahay waxau ihi fashhaduu markhaati ka ahaada waana macakum min ashaahidiin kuwa markhaatiga ee goobjooga waabaanana ahay rususha iyo ilaahay oo soo diray dhaartaasi isu mareen sidaasay u yihiin arahd alkiraam jamacaad iyo aada u qaaliyo ilaahooda ku wada xidhan oon loo qabyaaladayn karin نبي محمدنا وكسي بشاري نبي عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فمن تولى بولهي لقفك تشتد بعد ذلك انت أكد فأولئك هم الفاسقون كوا سوا كوا فغادي ومدها الرسول شاء الله صعدا أما حتى الرسول شبك كبه حب الله انت ما تشرتيه ألا وحولا فغير دين الله مدينة إله إسلام كوحانا هين بيبقون الدونيا walahu rabbina aslama waxa u hoggaansamay man fi samaawaati waalard samooyinka iyo dhulkaba khalqiga ku sugan dawcan wa karhan iyagoo alla aqbalsan iyo iyagoo dirqiyanba wa ilayhi turjacuun wa ilayhi yurjacuun alla xaggiisaana loo celin turjacuunana waa jirtaa wa ilayhi yurjacuuna ilaahay baa la horgeyn doonaa istifaamkani waa canaan iyo ceebayn ilahay waxau leey ma waxaan diinta ilaahay ahayn ayay doonayaan diinta ilaahay shay aan ahayn oo maxay ah dee jaahiliyada dee kufriya dee rabitaan hawa ah way ku ceebaysan yihin qul waxaad tidhaa nebi maxamedow aamanaa billaahi ilaahay baanu rumaynay wamaa unzila calaynaa qur'aankana lagu soo dejiyaanu rumaynay wamaa unzila iyo shaygii lagu soo dejiya calaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaati intaa kutubtii lagu soo dejiyeyna rumaynay ilaahay iyo kutubtiisa iyo ambiyadiisa nebi ibraahim iyo labadiisii inana ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub oo isxaaq uu sii dhalay iyo asbaab waa inamadii yacquub ee labiyo tobanka ahaa ee yuusuf uu ka mid aha wamaa shayna rumaynay dhaha idinkoo iimaankiina buuro ah ee dhammayska tiran ku dhaadanaya wamaa utiya iyo wixii la siiyey baanu rumaynay muusaa wa ciisaa labadaa nebi kutubtii lagu soo dejiyeyna rumaynay iyo wannabiyuuna ambiyadoo dhan kutubtii lagu soo dejiyey rumayne min rabbihim ilaahooda lagaga soo dejiyey laa nufariqu kala saari mayna dhaha bayna axadin minhum mid rusushaa ka mid ah axadkaa wax badan xambaarsan bayna aaxaadin minhum dar iyaga ka mida kala doordooran mayno dhaha wa naxnu lahu muslimuun annagu ilaahaasun baanu u hoggaansannahay sidaa dhaha waa dhaadasho qofku iimaankiisa iyo ayaanka ilaahay uu waafajiya uu ku dhaadanayo oo dawadii rasmiga ahaydee dad ugu baaqaya inay tahay ayaa qofka muuminka ahay uu xusayaa dadka u sheegaya mowqifkiisaa cad ee uu ku nool yahay ee uu ku dhimanayo ee ilaahay uu kula xidhiidhayo ee dadkana uu doonayo inuu ku badbaadiyo waa kaa weyn waa arkaantii iimaanka iyo arkaantii islaamka ayaa markaa qofka muuminka ahay ku faanaya yaxtazu biislaamihi wa biiimaanihi xidhiirka haddaba addoommaha iyo ilaahay ka dhaxeeya ayaa halkan ilaahay uu ku xusay qolo ma aha abtirsiimo ma aha maal badan ay dadku leeyihiin ma aha laakiin waa iimaan iyo islaamnimo ka intaa laga waayo halka uu maraya ilaahay oo aayaadkan kaga warramaya soo socda oo dhan intan dariska ka hadlay waman yabtaqi baa ilahay uhi cidda raadsata kayra alislaami diinan diintan islaamka mid aan ahayn cidda diin ka dhigata falan yuqbala minhu lagama yeeli doono wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhirana kuwa guuldaraystay buu ka mid ee aan guuldaraba u hadhinba halkaasaa ilaahay qaacidadaasu dadka u dhigay wuxuu dad ku soo dhoweynaya wuxuu kaga raali noqonaya waa dariiqa islaamnimada ay hayaan waa diin noloshoo dhan saxaysa wixii xun duminaysa wixii wanaagsan dhisaysa dadka gaadhsiinaysa raali noqoshaha ilaahay iyo halkay ku nasan lahaayeen oo jannada ah waman yabtaqi kayra alislaami diinan ama xeerkii ha ahaado ama mid kaleoo qaanuun caalamiya ha ahaado ama isqancin kale ha ahaato halkaasuu ku haray erayga man waa mawsuul mushtaraga waxa uu faa'iideeyaa fii cilmi اlusuul cumuum buu faa'iideeyaa midka sidaa yeelo ee keena waxaan islaamka ahayn falan yuqbala minhu baa ilahay ui wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin ilaahayna kama aqbalaya majhuulku macnaha uu faa'iideynaya waxa weye ilaahay waa ku diiday addoomihiisa wanaagsanna way ku diideen ciddii caqli saliima lila waa ku diiday aakhirana arrinkiisu waa ka markaasaa dabeedna ilaahay oo aayaadkan kusii xigsiiyo mawduucaasay la socdaa ceebta iyo aafaadku halkay yuhuud ka raaceen waata waa diin la-aanta qola waxay diin ka dhigteen waxaan diin ahayn waa nasaarada qolana diinta laftigeedii bay dabarogeen labadiiba dulmigaasay galeen kayfa baa ilaahay kayfa yahdi allaahu qawman sideebaa qolo ilaahay uu u hanuunin doonaa kafaruu bacda iimaanihim intii ay alla rumeeyeen gaaloobay kadib wa shahiduu qiray ana arasuula xaqu wa bacda maa shahiduu ana arasuula xaqu intii ay qireen rasuulku inuu xaq yahay ee ay mu'miniin noqdeen ayay islaamkii waxaan ahayn qaateen oy diin ka dhigteen oy gaaloobeen se ay u hanuuni doonaan waa laba iskhilaafsan inuu qofkii inuu hanuunsan yahay sheegto ama addoon ilaahay yahay diintii islaamkana dabada uu ka tuuro wajaa'ahum lbayinaatu mucjisooyinkii cadcaddaa iyo aayaadkii bayinaadka intay u yimaadeen wallaahu laa yahdi alqawma aldaalimiin kuwa dulmifalayaasha a ilaahay ma hanuuniyo waa dadka sidaa diin la-aan u noqda qofka raasamaalkii baa ka lumay haddii lagulaa uu khasaaray waxa weeye guuldaraa u dhammaatay ulaa'ika buu ilahay yidhi kuwaa jazaa'uhum abaalkoodu waxa weeye anna calayhim dushooda inay ahaatay lacnat allaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin dushooda waxa ahaatay lacnat allaahi cadhadii ilaahay waalmalaa'ikati wa lacnat almalaa'ika iyo malaa'igta nacdashoodii waannaasi wa lacnat annaas dadka nacdashoodii ajmaciina iyagoo dhan oo dadka oo dhani ilaahay miyay ka wada amar qaataan oo cidduu nacdalay way nacdalaan mise dar iyagan la nacdalayaa badanba inta malcuuniintaabaaba badanba ee kufaarta ah laakiin waxba kasoo qaad ma laha inta wax kasoo qaad kale ee ilaahooda adeecdeen mu'miniinta unba ajmaciina lagu sheegay khaalidiina fiiha kuwaa diinla-aanta ku sugana la nacdalee la fogeeyey way ku waarayaa nacdashaa nacda la yidhiyaana waa cadaab laa yukafafu canhum alcadaab sida jumladaa dambe ay tusinaysa cadaabka lagama fududaynayo walaa hum yundaruun loona kaadi maayo cagta loo dhigi maayo waayo fursaddii way soo dhammaatay kol hadday ilaahay hor tegeen waa lagu guri uun halkaasunbaa laga buuxinaya laakiin intuu qofku ifkan jooguu fursad haysto towbadkeenku waa furan yihi ila aladiina taabuu kuwii soo laabtay mooyaane min bacdi daalika intii ay gaaloobeen wa aslaxuu wanaajiyey ee suubiye sallaxay wixii ay kharribeen fa ina allaha gafuurun raxiim ilaahay dembiga uu dhaafaa uu naxariistaa bishaaradaa weyn baa ilaahay addoonkii uu siiyey jaaniska inuu ka faa'idaystana waa loo tilmaamay hadduu murtad ahaay oo uu gaaloobay hadduu diin la'aan ku sugnaa hadduu aamina waxaan xaqa ahayn towbaddii baa u furan laabud an yacrif ana lahu rabban yakfiru dunuuba jamiica قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بشارة سوقف كايستادو كفايري سنة لكن اك توبة مرتد ويكسي أدكتي توبة كافر كأي يكون صو إسلامي كوا كلا تابوا بالايلا لكن لها يكون وحو الراعي وأصلحوا لا حبوا خربين qofkii tusaale xun buu noqday intuu diintii galo macaankeedii iyo fidradii iyo arkay inuu haddana laabto dad badan buu saamaynaya oo odhanaya hebel haddii uu diintaasi wanaagsantahy kamuu soo noqdeen ina aladiina kuwii baa ilahay uhi kafaruu gaaloobay bacda iimaanihim intii ay mu'miniin noqdeen kadib gaaloobay islaamkii ka baxay uma isdaaduu kufran gaalnimo kororhsaday ilaan kol hadduu gaal yahay khayr ma haye eh lan tuqbala tawbatuhum towbaddooda la aqbali maayo wa ulaa'ika hum adaalluun kuwaasi waxa weeye kuwa ambaday way tegeen baa ilahay wuli saasay ku socdeen marka towbaddan loo diiday waxa weeye wakhtigeedii baanay towbad keenin oo wakhtigii towbadda la xidhaya wey waayo aayadda hore waxay soo fasaxday oo ilaahay uu ogolaaday qofka gaalka ah ama murtadka ah hadduu towbad keena inuu aqbalayo aayaddana ilaahay waxau lan tuqbala towbat marka si loo jamciyo labada aayadood isku dhanna ay u jeedsadaan wuxuu towbad keenay wakhtiguu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam xaalat alqarqara wakhti aan towbadda la aqbalayn ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wa maatuu dhintay wahum kufaar iyagoo aana shahaadanoo gaalo ah guuldaradaasi kuwa ku dhacday falan yuqbala laga yeeli maayo min axadihim mid iyaga ka mida mil alardi dahaban ama mil'u lardi dahaban labada qirabo way jiraan dhulka muggioo dahaba hadduu madax furasho u soo qadimo lagama yeelayo walow iftadaa bihi haba isku furto hadduu isku furto dhulka muggii oo dahaboo buurbuuran ilaahay oo iga sii daa cadaabka maya halkii xabsigii aadamaha iyo jeelkii loo iibin jiray qofka xabsigiisa qaraamada laga qaadi jiray maya ulaa'ika kuwaa lahum waxa u sugnaaday cadaabun aliim cadaab kulul wamaa lahu min naasiriin wax u hiilinayana ma leh ayaan daradaasaa ku dhacday marka nebigu calayhi salaatu wasalaam sida uu xadiidka saxiixa ku xusay qofka gaalka ah ayaa ilaahay uu su-aal weydiinaya maalinka qiyaamaha wuxuu leeyahay adduunyada wixii maal yaalay oo dhan haddii iminka lagu siiyo ma ku lexe jeclaabi lahayd mise waad isku furan lahayd maya waan isku furan lahaa buu leeyahy alla wuu soo gaabinaya wuxuu leeyahy waxaan ku weydiiyey intaa wax ka sahlan inaad keligaya caabuddo oo aanad ii shiriig yeelin baan ku weydiistay taana waa diiday wax lagaa rumaysanayaa ma jire uu ku libdhaya ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun halkaasuu ku socda halkaa waxaa kaaga muuqday aayaadkan oo dhammi waxa ay daba socdaan oo ay tacqiib u yihiin waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin erayga man waa qof waa ummad waa dad cidda diin la-aantaa ku dhacda waxaa soo balaayooyinay leeyihin aakhira iyo iftiinka ilaahay wuxuu uhi lan tanaaluu lbira samaha gaadhi maysaan dad yahow xataa tunfiquu jeeroo wax ka bixisaan mimaa tuxibbuun wixii aad jeceshihiin ilaa wax ka bixisaan ogaada oo la idin bushaareeya wamaa tunfiquu wixii aad quudhaan ee qadimataan oo min shayin waxuuna haba yaraado fa ina allaha bihi caliim ilaahay baa idiin ogso ilaahay boqorka ah aayaddu sabab bay ku soo degtay bay leeyihiin culammada tafsiirku oo waxaa iska jiray qaraamaad nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda takaafulka ayuu ku tarbiyeyey inay isxil qaadaan oo ay isku tiirsanaadaan oo wixii ay gacanta ku hayaan uu noqdo wax dhexdooda wareegoy wada yeeshaan marka masaajidka dhexdiisa ayaa halkaa laga soo laalaadin jiray timirta dadka masaakiinta iyo fuqarada iyo nin waliba wuu soo mari jirayoo dabeedna intaasu intuu iska yaro qadhiidho biyihiisana ku kaban jiray dee dadku isku mid maahay ragga qaarkood ayaa xoogaa caamiya soo suday meeshii ilan cid sudhaysa lama arkaye ninna dee mid malabku ka buuxoo burburan buu soo dhigaya ninna mid caamiyuu ku dhex darsaday dee ilaahay khabiirka ahaa ee qofkan arrinkiisa iyo wuxuu soo qaadaye wuxuu ku darsaday qaraamaadkiisa ka warhayay ayaa wuxuu leeyay lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun samaha wuu jeceliyay qof wuxuu jeceliyay in loo samafalo wuxuu jeceliyay in la janneeyo wuxuu jeceliyay in dembigiisa la dhaafo wuxuu jeceliyay in afsaaqada loo ballaariyo intoo dhammiba waa bir ilaa ah waxaa jeceshiin wax ka bixisaan aayaddu marka ay tilmaamaysaa waxa weeye inaad qalad fahmin laakiin aad ogaato waxa aad bixinaysaa inuu yahay waxaad leedahay waxa aad leedahay oon lumaynin oo qaladaad ilaahay amaansatay inuu yahay ku xisaabta dee wixii aad leedahay had iyo jeer waa kala duwan yahay midna gurigaad ku haysataa oo nagaadiga ayaad ku haysataa midna waad la safartaa labada keebaad ku laxa jeclowdaa ka aad la safrayso iminka haddaad safrayso dharka aada u quruxda badana bilicdale lama safartid laakiin kaa iska yar uskaga qarsanayaad la safraysa marka kane waa kii aad la safraysa kana waa kii baanka aad sii dhigaysa daliilkeedu waxa weye markii aynu dee dagaaladu ay yimaadeen aynu qaxayna nin waliba alaabtiisa wanaagsan wuu iska dhiganayay laakiin in yarun buu gashadayoo uu islahaa intani ha kuusii taallo cumuuman labada shay kaa ku xisaabtan inuu hagaago siduu nebigu u qiimaynaya calayhi salaatu wasalaam maruu neef ku allabaryay ayaa caaishuu yimo bal ka warran buuhi neefki garab unbaa ka hadhay bay tii neefkii isaga ahaa baqiya minha katif garab unbaa ka hadhay intii kale waan wada bixiyey nebigu sida kale u dhigoo waxau ihi baqiyat kulluha ila alkatif gebigeedii waa wada baaqi garabka mooyaane iyadu garab baa baaqiya bay tii isna wuxuu ihi garabkaa lumay marka waa fahamka fiican ee ilaahay uu ku tarbiyeeyey addoonka wamaa tunfiquu min shayin fa ina allaha bihi caliim ittaqu naar walow bishiqi tamra marka waa gubaaba ilaahay samaha iyo waxbixinta iyo deeqda uu ku gubaabinaya addoonka si uu khayrka ugu horu maro wallahu aclam